bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd darsigu wuxuu maanta ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo afariyo tobnaad oo ka mida suurat lbaqara wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacala wman adlam miman manaca masaajid allahi an yudkara fiha smuhu wasacaa fi kharaabiha ulaa'ika ma kana lahm an yadkuluuha ila khaa'ifiin lahm fi dunya khizyun walahm fi laakhirati cadaabun cadiim waman adlamu yaa ka gardarro badan miman cid yaa ka gardarro badan manaca diiday masaajid allahi ilaahay masaajidiisi an yudkara diiday in la xuso fiihaa masaajida dhexdeeda ismuhu magaciisa in lagu xuso oo wasacaa u socday fii kharaabihaa kharaabiddeeda u socday masaajidda kharaabidooda iyo iyo cilloobideeda u socday ulaa'ika kuwaas maa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin umana habboonaa an yadkhuluuhaa masaajida inay galaan ilaa khaa'ifiina kuwa cabsanaya iyagoo a mooye xaalo ay cabsanayaan mooye si kale inay ku galaan uma ahaanin lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexeeda khizyun dulli iyo hoog baa u sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhiro dhexdeedana cadaabun baa u sugnaaday cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn aayaddu waxay ka hadlaysaa dadka masaajida ilaahay khayrka u diida waxayna ahaayeen oo marka koowaad soo gelaya nimankii gaalada ahaa ee nebi maxamed ka dhashay sal alla alay wasalam ee magaalada maka haystay masaajidkii masaajida ugu khayr badnaa masjidulxaraamna u diiday nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa u diiday marka yaa ka gardarro badan cidda masaajidda ilaahay diidaysa oo u diidaysa in ilaahay magaciisa lagu xuso masaajidda marka waa la jamciyey ayu masjid baa soo gelaya yacni masaajidka ama masjidulxaraam ha noqdo masaajidda kaleeta ha noqdo masaajid oo dhan ruuxii u diida in ilaahay magaciisa lagu xuso cidina kama gardarro badna way macana magaca ilaahay xuskiisa waxaa laga wadaa wax walboo khayr ah salaadii baa soo gelaysa oo dikriga ilaahay baa soo gelaya qur-aanka akhrintiisaa soo gelaya yacni majaalista cilmiga iyo diintoo lagu bartaa soo gelaysa wax alla wixii khayr oo dhan baa soo gelaya ruuxa u diiday yaa ka gardarro badan oo haddana u socday oo ka shaqeeyey fii kharaabiha kharaabka waxaa la yidhahdaa yacni waa wa man yacni kharaabidaan tahnaa innaga laftanno ama waxa weeyaan inay dunto oo ay dhismaheedii uu burburo ama mehe iyadoo taagan in cibaadadii loogu talagalay iyo wixii loo dhisay aan lagu samaynin ilaan hadday taagan tahay laakiin aan lagu cibaadaysanaynin oo salaadii lagu tukanaynin waa yani waa kharaab wey kharaab weeyaanoo markaasi faa'iido kuma fadhida wey markaasi macnaha kuwa noocaasoo kale ah ee masaajidda ilaahay u diidaya in ilaahay magaciisa lagu xuso gar uma ay laha mana habboona inay masaajidda galaan iyagoo cabsanaya mooye oo ka cabsanaya dadka mu'miniinta sida saxdii waxa weeyaan in masaajidda loo diido iyaga ee iyagu inay wax u diidaan maahayn hadday gelayaanna iyagoo gabbanahayo oo cabsanayo oo amay muslimiintii idin arkaan isleh iyo dadkii ahlulmasjidka ahaa inay galaan mooye iyagoo xoog badan oo awood lahoo yacni dadkii lahaaba u diidahaya saa inay ku galaan maaha wey hadday gelayaan iyagoo cabsanaya inay galaan baa hedi wey maanaha adduunka waxaa u sugnaaday khizyi iyo hoog baa u sugnaaday aakharana cadaab weyn baa u sugnaaday buu rabbi ilahi subxana wa tacaala aayadda miyaa laga faa'iidaysan marka gaaladu inaysan masaajidda geli karaynin masjidulxaraamka ahaa masjidka xurmada leh looma ogola inay galaan looma ogola ama xoog ama yacni waxa weye nabadgeliyo midna kuma geli karaan amaa masaajidda intooda kaleeto gelitaanka ay galaani wax mushkilaa kuma fadhido dhibaato male maxaa yeel axaadiis aad u fara badan baa nabiga ka sugan sal lla alay wasalam inay gaaladu masaajidiisa geli jireen masaajidkiisa inay geli jireen madiina saas way macnaha waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid yaa ka gardarro badan manaca diiday masaajidallahi ilaahay masaajidiisa u diiday an yudkara in la xuso fiiha masaajida dhexdeeda ismuhu alla magaciisa in lagu xuso in lagu cibaadaysto ilahay lagu xuso subxaana wa tacaala oo wasacaa u socday fii kharaabiha yacni kharaabideeda u socday inay kharaabto oo lagu kala tago oo laguba cibaadaysanin ama inay duntoy baaba'daba ulaa'ika kuwaasi maa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma haninoo uma habboona an yadkhuluuha masaajidii inay galaan ilaa khaa'ifiina xaalo ayyihiin kuwa cabsanaya mooye iyagoo cabsanayo muslimiinta ka cabsanayo gagabanaya mooye si kale inay ku galaan ma aha wey macna lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexeeda khizyun dulli iyo hoog baa u sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun baa u sugnaaday cadiimun oo weyn walilah ilaahay ayuu u sugnaaday almashriqu qorax ka soo bax iyo wlmaqribu dhicitaanka dhanka qoraxdu dhacduba intaba ilaahay baa iskale fa aynamaa meel amle meeshii tuwalluu aada u jeedsataanba fa thamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah alla wejigiisa ahaaday ina allaha allana waasicun weeye midkii ballaadhan wey naxariistiisii risqigiisu u ballaadhan yahay caliimun oo cilmile wey rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddani waxa weeye waa kii muslimiintu nebigu markii hore sal lla lay wasalam wuxuu u jeedsan jiray oo salaada la qaabili jiray baytulmaqdis intuu maka joogay intuu dhanka kacbada dhanka shishe ka maro buu kacbadana u jeedsan jiray baytulmaqdisna u jeedsan jiray yacni hal mar hal dhinac buu yani intuu dhinacaa ka wada maruu u wada jeedsan jiray kacbadana waa u jeedaa baytulmaqdisna waa usii jeedaa markuu ka hijirooday oo uu madiine u hijirooday ayaa markaa kadib nebiga waxaa la amray sal lla lay wasalam maadaama labadoodii uusan markan kulmin karaynin baytulmaqdis u jeedsaa la yidhi dhowr iyo toban bilood buu baytulmaqdis usii jeeday nebigu sal lay slm oo salaada xagga loo tukanay haddana aayadaha soo degayoo inoo imaan doona oo la yidhi yacni waxaad u jeedsataa baytka u jeedso maka xaggeeda usii jeedsaa kacbada u jeedso dhowrka arrimood markay dhaceen ayaa waxay yidhaahdeen gaaladii yahuuddii iyo munaafiqiintii iyo waxay yidhaahdeen war ninkan uu kolba dhinac u jeedsanayay oo kolba salaada dhinac la aadaya muxuu ah tii baa laga jawaabay waxaa la yidhi qorax ka soo bax iyo qorax u dhacba ilahay baa iska leh yacni jihooyinkao dhan ilaahay baa iska leh meel alla meeshaad ka soo jeedsataan ama aad u jeedsataanna ilahay wejigiisa waa jira yacni qibladii ilaahay idiin yeelay weeyo raalliga idinka noqday inaad u jeedsataan wey maana ayib marka dhinaca la dhinacii ilaahay idiin duwaba waa sax dhin alla dhanku ilaahay idiin jeediyey hadduu baytulmaqdis idiin jeediyeyna sax bay ahayd hadduu idinka soo jeediyey oo idiin jeediyey beytka idiin soo jeediyey kacbadana waa sax maxaa yeelay jihooyinkao dhan ilah baa iskale amarkana isagaa iskaleo meeshuu idinku amran baad kolba u jeedsanaysaan maceeb bay leedahay midaas wey maana walilaahi alla keligii bay u sugnaatay almashriqu yacni dhankay qoraxdu ka soo baxda iyo walmaqribu dhankay u dhacdaba intaba isbari iyo galbeedba alla isagaa iskale hadduu leeyahayna maamulkana isagaa leh jidayntana isagaa iskale fa aynamaa meel alla meeshii tuwalluu aada u jeedsataan meel alla meeshaad wejiyadiina u jeeditaanba fa thamma halkaas wajhullaahi ilaah wejigiisa ahday mufasiriinta salafka qaar ka mida waxay leeyihiin fa thamma halkaa waxaa ahday wajhullah ay qiblatullah qibladii ilaahay idiin jeediyey inaad u jeedsataan uu idin faray ayaa macnaha ahaatay wey maana marka yani ma aha inay diidan yihiin ilaahay inuu weji leeyahay laakiin yani wejiga ayaa qiblana la odhan noqon kara wejina noqon kara marka wejiga way ihbaatinayaan salafku ridwaanullahi calayhim laakiin halka waxaa laga wadaa bimacna alqibla laga wadaa saasay macnaha qaarkood ay ku fasirayaan fa thamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah ilaahay wejigiisa ayaa ahaaday iyo qibladii uu jeesada idin yidhiba ahaatay wey macnaha meel alla meeshu aad u jeesataan ina allaha allana waasicun wey mid ballaanan wey oo macnaha ay naxariistiisu ballaanan tahay caliimun oo cilmi wey rabbi subxaana wa tacaala qibladii markii la soo ururiyey oo hadda laysu jeediyey xagga kacbada u jeesada layidhi oo ruuxuu dhanku ka jiro uu qibla dhinac meel walba uu joogaba uu kacbada usoo jeedsanayo fathamma wajhullahi dhinacaad u jeesataanba waa qiblo ilaahay raalli ka yahay waxay ku soo hadhay dhowr xaaladood ruuxu markuu qiblada ka wareero oo uu salaadii dhinacii markaa uu maleeyey inay qibladu ka jirtay u tukado waagu markuu u baryeyna uu ogaado qibladii dhinacaan ahayn inuu u tukaday fathamma wajhullahi wey salaadiisi waa sax horey ku soo hadhay xaaladda dagaalka lagu jiro seefaha marka laysula tago ruuxu wuu tukan salaadii ka tegi maaye qiblada ha u sii jeedsado ha ka sii jeedsado orodkaasu ku tukanaya ayadana fa fama wajhullahi wey waxaa kaloo iyadana markuu ruuxu socotada yahay oo safarta yahay gaadiidka uu saaran yahay dushiisuu ku sunnaysan karaa meel alla meeshuu gaadiidkaasi ula jeesado baabuurka ama markabka ama yani diyaaraddu dhankay kuula jeesataba waad u tukan fa fama wajhullahi wey iyadu xaaladaha iyaga weli baaqi bay ku tahay dhinacaad u jeesataanba waa qiblo ilaah salaadiina waa ku asaxaysaa sidaas wey macnaha ayb wa qaaluu waxay yidhahdeen ittakhada allah xumaantoodii baa lagu soo noqday ahlulkitaabka xumaantoodii iyo wixii ay macnaha xumaantay samayn jireen ee lagala hadlayay wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu samaystay waladan ilmo subxaanahu nasahnaantiis ceeb waa ka hufanya alla subxaana wa tacaala iyo ilmo inuu samaysto bal iskaba dhaaf inuu ilmo samaystay lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati ciraryaalka waxa dhexdooda waalardi iyo dhulka waxa dhexdiisa isaga iskale kullun dhammaanna lahu isaga ayay qaanituuna kuwa u hoggaansan yihin kuwa adeecayo isaga hoggaanka u dhiibtay oon amarkiisa diidaynin weeye badiicu samaawaati wey rabbi subxaana wa tacaala midka abuur yani waxa weeyaan abuuray weeye samaawaadka midka abuuristooda bilaabay wey waalardi iyo dhulka waidaa goortii qadaa uu xukumo amran arrin hadduu xukumo fa inamaa yaquulu wuu uun odhan lahu isaga wuxuu uun ku dhihi kun ahow buu ku dhihi fayakuunu wuu ahaani waa arrin kaleetoo khalad weyn iyo adabdarro ay ilaahay ka galeen subxana wa tacala aflagaado waxay qabeen inuu ilaahay ilmo leeyahy oo yahuudduna waa qabeen waxay dhihi jireen cusayru bnullah cusayr waa wiil ilaahay nasaaraduna way qabeenoo waxay dhihi jireen masiixu bnullah ciise waa wiil ilahay bay dhihi jireen mushrikiintii carabtuna way qabeenoo waxay dhihi jireen almalaa'ikatu banaat ullah malaa'igtii waa gabdhihii ilaahay intoodiiba waa laysku duuduubay marka qolyaha yidhi ilaahay carruur buu leeyahay alla waa nasahan yahay horta ilmo la yeesho waa ceeb baahi bayna ku tusi allana ma baahna subxana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka waxa dhexdoodao dhan buu leeyahy oo isagu uu abuurtay oo u taliyaa muxuu uga baahan yahay marka inuu ilmo dhalo inuu ilmo samaysta muxuu uga baahan yahay waxba uga baahmano cid aan tabar lahayn oo awood lahayn oo mustaqbal ka cabsanayso oo berri markaad gabowdo oo duqowdo bal aad u baxsatid isle cid noocaasoo kalea ilmo dhasha ama samaysata laakiin ilaahay subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka iyo khalqigoo dhan buu iska leeyahay bal muxuu ilmo uga baahan yahay kulligoodna ilaahay bay adeecsan yihiin subxana wa tacaala oo waxaa soo gelaya marka malaa'igtii way soo gelaysay waa addoommo ilaah cusayr baa soo gelayo waa addoon ilaah ciisaa soo gelayo waa addoon ilaah marka ma addoommo ilaahay baad ilmo ilahay ka dhigaysaan waa kharibantiin wey macana samaawaadkiiyo dhulalka alla midka abuuristooda bilaabay wey badiica waxaa la yidhahdaa shayga adoon lagaaga horraynin aad bilowdo wey samayso meelaad ka fiirsanaysood kaga dayanaysa ma jirto cid aad ka raad raacayso kaaga horraysa ma jirto shaygaasaa la yidhaahdaa alibtidaac baa la yidhahda ay alikhtiraac wey macnaha marka samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqa ilaahay wuxuu abuuray isagoo cid uga horrayso uu kaga dayanayo ama ka raad raacayo ayna jirin ayuu alla abuuray subxana wa tacaala ayib sidaa markay tahay hadduu doono inuu arrin xukumo arrin hadduu damco wuxuu uun ku dhihi kun intaa wey bayna alkaafi wannuwa kun keliya wey wax kale uma baahan shaqo fara badan iyo yani inuu wax laysku xidhxidho iyo in dadaal badan la gala iyo midna uma baahan kun unbuu dhihi sidii uugu talagalay buu u ahaanay marka waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala qudrada iyo awoodda iska leh bal muxuu carruur uga baahan yahay ma wax u shaqeeyo u baahan yahy ma wax u adeego u baahan yahy waxba u baahan hadduu inuu wax qabto rabana kun unbuu dhihi sidii uu ugu talagalay buu shaygaasi u ahaanaya intuu dooni hala ekaado samaawaadkan iyo dhulalkan iyo wixii isaga ka soo hadhay dhanna waa addoommo gacantiisa ku jira xageebuu marka ilahi subxana wa tacala seebuu ilmo ku yeelanaya edabdaradiinna iyo afxumadiinna wey maana sidaas weyaan ayib meel kaleeta waa ka lagu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ilmo seebuu ku yeeshay isagoon xaas lahayn walam takun lahu saaxiba xaasba ma lehee seebaad ilmo ugu sheegteen alla subxana wa tacala yani leanna waxa weeyaan bini aadamka iyo inta dhashaay yani lab iyo dhadig unbaa wax kala dhala marka marka haddaad tidhaahdeen ilaahay ilmuu dhalay yaa xaas u ahaa su-aashay ka jawaabi waayen bay noqotay saas way macna wa qaaluu waxay yidhahdeen ittakhada allahu allah ayaa samaystay waladan ilmo subxaanahu nasahnaantiis ceeb ilaahay waa ka fogyahay inuu carruur samaystee bal iskaba dhaafay lahu waxaa u sugnaaday alle maa fi samaawaati cereeryaalka waxa dhexdooda ah iyo walardi waxa dhulalka dhexdooda ah oo aad kuwan ay leeyihiin waa carruur ilaahay baa soo gelaya wey macna kullun dhammaanna lahu alle keligii bay qaanituuna kuwa adeecsan yihiin oo u hoggaansan badiicu samaawaati ciraryaalka midkii abuuristooda bilaabay weeye isagoon meel ka fiirsanin walardi iyo dhulkaba wa idaa goortii qadaa uu xukumo amran arrin hadduu xukumo amarkuu dooniba ha ahaadee shaygu intuu dooni ha la ekaado siduu dooni innaga ha inoogu adkaado arrin midkuu dooniba ha noqdee markuu damca inuu xukumo oo uu abuuro ahaysiiyo fa innamaa yaquulu wuxuu uun dhihi lahu shaygaa wuxuu ku dhihi uun kun ahaw fa yakuunu markaasuu ahaanaya intaa weeyaan innagaa u baahan inaan muqadimaad samayno oo khariidad dejinno oo markaa kadib shaygii wixii lagu qaban lahaa soo diyaarsano oo wakhti badan inugu qaato oo shaqaalo la geliyo dadaal fara badan la sameeyo lagu daalo loo nasto oo innagaa u baahan laakiin ilaahay intaa uma baahna kun un waay kun bas intaasay kaga filanta rabbi subxaana wa tacala yani marka waa yani awood aan nihaayo lahayn wy maana وqال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لqوم يوقنون وqاl الذيina kuwii waxay dhaheen laa yclamuuna aan waxba ogeyn lowlaa yukalimunaa muu nala hadlo allahu alle muu nala hadlo aw amase ta'tiinaa maynoo timaado aayatun mucjiza maynoo timaado kadalika sidaasoo kalea qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii min qablihim ayaga hortood ahaa mila qowlihim hadalkoodoo kalay dheh tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum quluubtoodiibaa isu ekaatay qad bayannaa waanu cadaynay qad bayannaa waanu caddaynay al aayaati aayadihii baanu caddaynay liqowmin qowm baanu caddaynay yuuqiniina oo yaqiin doon ah dad yaqiin iyo iimaan doona baanu caddaynaybu rabbilahi subxana wa tacala wa qaala aladiina laa yaclamuuna sida ibnu kaiir uu rajaxaya waxaa tidhahdaa waa gaaladii carabta ahaa kufaaru lcarab wey carabta gaaladeedii wey maxaa yeeley iyagaan waxba ogeyn waxba ma garanayaan waa uun iska uun habitulhabagumba iskaga socdaan mooye niman wax og maah waxay yidhaahdeen markuu nebigu sal lay waslam waxyiga u keenay oo yidhi war rasuul ilahi baana i rumeeya baa waxay yidhaahdeen hadduu ilaahay uu doonayo inaanu waxa aad wadata qaadano mu isagu nala soo hadlo waa toos naloogu yimaado nalala soo xidhiidho mid walba wuxuu rabaa in la hor yimaado ilaahay uu ku dhaho anaa soo dirsaday maxamede raac bal isla weynankooda arag mid walba si gooniya in loogu soo qastuu dooni oo ilaahay muu nala hadla annaga ama maa mucjizo naloo keeno aayad maa naloo keeno aayad waa loo keenaye oo qur-aanka nebi maxamed uu la yimi sal lla lay waslam mucjizo weyd ka weyni ma jirto dayaxa ha naloo kala dilaaciyo markay dheenna waa kii loo kala dilaaciyey aayaad iyo mucjizaad waaweyn waa loo keenay laakiin waxa weeyaan dee un ay jeedaan inay qaataan ma rabaan aayadi maynoo timaad rabbi wuxuu yidhi hadalkaa ay dhaheen waa looga horreeyey yaa uga horreeyey waxaa uga horreeyey kuwii iyaga la midka kuwii iyaga uga horreeyba hadalkaasoo kale yidhi kuwii iyaga ka horreeyey oo yayihiin kuwaas waa yahuud iyo nasaaro wey soo yahuudina ma dhihin allana tus muusow hadalkiisana maqashii ama na horkeen soomayna dheh nasaarona sidaasoo kale wey iyaga waa looga horreeyo oo kuwii ka horreeyey baa waxay dhaheen alla ha nala hor keeno ha nala soo hadlo saasayba yidhahdeen marka waa hadal looga horreeyo wey quluubtoodaa isu ekaatay bu rabbilahi subxana wa tacala xaggee isaga ekaatay gaalnimada iyo shirkiga iyo kibirka iyo yani yani macangegnimada qalbiga ku jirta baa isku mid ah mar haddii qalbigii isku wax ku jiraanna xubnaha afka iyo adimada waxa ka soo fulayaaya isku mid buu noqon maxaa yeeley meeshay wax ka imaanayaan mar hadday isku wax ku jiraan weel hebel iyo weel hebel iyo weel hebeloo isku shay ku jiro caano ku wada jiraan maxaa ka soo bixi mid walba markii laga shubo waxa ku jira soo caano uun ka soo bixi maayaan saas macnaa quluubtoodiibaa isku shay ku jiraa sidaas daraaddeed hadalkoodu inuu isku mid noqdaay yani wax lala yaabo ma ah wey macnaha hadday aayadadoon yihiin aayadihii waanu caddaynay ciddii yaqiin raadinayso iimaan doon ah aayadihii waa u caddayn oo imise aayadood baa la hor keenay imise mucjizaa la tusay qur-aankana mucjize khaalida oo ku filan lahayd laakiin nimanku aayaddoon maaha aayad walba haddii loo keeno ma rumaynayaan bu rabbi yidhi subxana wa tacala sidaas weeyaan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan ogeyn kuwii cilmi la-aanta ee jaahiliinta ah waxay yidhahdeen lawlaa yukallimunaa muunala hadlo allahu alle muunala hadlo toos muu noola hadlo isagoo intu isagu yani isagoon ku soo dirin muu asagana annaga nala soo xidhiidho aw amase yatiinaa ta'tiinaa maynoo timaado aayatun aayad maynoo timaado kadalika sidaa kaa hore xalay kaasoo kale tahay ayaa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey mithla qawlihim hadalkoodoo kaley dheh kaas hore xaaluu la mid yahy tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum qalbiyadood baa isu ekaaday darsiga miyay isu laqineen atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun baa lehi miyay isu dardaarmeenoo darsiga miyay isbareen maya ee quluubtooda waxa ku jira ayaa mid ah kuwii intaasoo kun ka hor jiray iyo kuwa maanta joogaayay waa isku jawaab mayna isu dardaarmina laakiin qalbiga waxa ku jira isku mid ah saas maanaa tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum quluubtoodaa isu ekaatay qad bayannaa waanu caddaynay alaayaati aayadihii waanu caddaynay liqowmin dad baan u caddaynay yuuqinuuna oo yaqiininaya ruuxii hanuun doonoo khayr doonoo yaqiin doona aayad ku filan waa la siiyey laakiin wixii intaa ka soo hadhay waxa wey waa macangegnimo ina arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim inaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebiyow bilxaqi adoo xaq wataan ku dirnay bashiiran adoo ah bilxaqi xaq baan kula dirnay bashiiran adigoo bishaareeya wa nadiiran diga ah ciddii ku raacda adoo khayr iyo janno ugu bishaaraynaya nadiiran digo ahoo ciddii ku diidana cadaab iyo ciqaab ilaahay uga digaya walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi aljaxiimi jaxiimo dadkeedana wax lagaa weydiin maayo waanu ku dirnay adigoo xaq wata oo mabda' gar a wata ayaanu ku dirnay inta ku raacdoo xaqa raacdoo rumaysana janno ilaahay ugu bishaaraynaya adduuniya aakhira inay liibaanayaan ninkii ku diidana oo waxaad wadata diidana uga digaya cadaab ilaahay iyo cadhadiis iyo adduuniya aakhraba inuu ku guuldaraysto dadka jaxiimo galayna lagu weydiin maayo maxay jaxiimo u galeen saas maana maxaad jaxiimo uga badbaadin weyda lagu dhihi maayo limaada lianna inay jaxiimo ka badbaadaan waa hawl ilaahay u taallo ilaahay baa qalbiga inuu iimaan geliyo iyo inuu u diido ilahay hawshiisa wey laakiin isaga waxaa la weydiini ma gaadhsiisay intaan baa la weydiin adiga waxaa lagu warsan uun ma gaadhsiisay hadday jawaabtu haa noqoto khalaas wax kaloo lagu haysta ma jirto amaa maxay jaxiimo ku galeen su-aashaasi kuma taalla laleeyahy innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebiyo bilxaqi baan kula dirnay bashiiran xaal ataa mid bishaaraynaya dadka mu'miniinta wa nadiiran adoo digayo u digahaya kaafiriinta walaa tus'alu walxaal laa tus'alu yaa lagu diray adigoon lagu weydiinaynin can asxaabi aljaxiimi jaxiimo dadkeeda adoon wax lagaa weydiinaynin walan tardaa raalli kaa noqon maysa canka xaggaaga alyahuudu yahuudi raalli kaa noqon mayso walannasaara nasaarana kaa raalli noqon mayso xataa tattabica ilaa aada raacdo millatahum diintooda ilaa aad raacdo qul waxaad tidhaahdaa ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa isaga keligii unbaa alhudaa hanuunka ah hanuun waa unka ilaahay walain ittabacta haddaad raacdo nebiyow ahwaa'ahum waxyaabaha naftoodu ay jeceshahay haddaad raacdo bacda aladii kii gadaashiisa jaa'aka ku yimid oo min alcilmi cilmiga ah maa laka kuuma sugnaanin min allahi xagga ilaahay min weliyin mid wax kuu qabta walaa nasiirin iyo mid kuu hilyatoona mid arrimahaaga tawaliya iyo mid kuu hilyatoona ilahay agtiisa ka helimaysid wey macnaha xagga ilahay ka helimaysid tani waxa weeye cadaawadoodii hadda koorba wax laynooga soo tilmaamay baa haddana laynoo sheegay yani inay gaalnimay idinla rabaan inaad gaalnimada ku sinaataan oo iimaanka ma rabaan iimaanka idinlama doonayaan khayrna xagga ilaahay inuu idinka soo dego ma rabaan tanina waxa weeye yacni yahuud iyo nasaaro raalli kaa noqon maayaan oo kugu qanci maayaan ilaa aada diintooda raacdo waxay uun saaxiib kaaga dhigan karaan oo ay kaaga qanci karaan oy raalli kaaga noqon karaan oo ay dagaalka kaaga dayn karaan waa inaad uun diintooda raacdo bas ah si kale laakiin lagugu dayn maayo waxaad ku tidhaahdaa hanuunku kiinna ma aha war hanuunkaad wadataan ma aheed sheeganaysaane hanuun waa ka ilaahay oo keliya kii ilaahay soo dejiye kutubtuu soo dejiye ku yaalay kitaabkan qur-aankuna uu ugu dambeeyey hanuun waa kaa kaasaana waajiba in la raaco ee waxaan aad wadataan iyo dhaqamadan idinku ajeebkiina kala timaadeen hanuun ma aha in laydinku raacana ma aha marka ha raaci wey macnaha haddaad raacdo sooma haddaad hawadooda raacdo markii hore waxaa laga cabiray xataa tattabica millatahum baa layidhi haddana waxaa la yidhi ahwaa'ahum waxaa laga faa'iidaysanayaa diintoodu inay ku salaysan tahay wuxuu naftoodu jecesha wax daliil iyo xujo ku salaysan maaha wax xagga ilaahay ka soo degayna maaha laakiin waxay ku salaysan tahay naftanadaa jeclaatay saas way macnaa ahwaa'ahum waxay diin ka dhiganayaan waa waxay uun iyagu ka heleenoo naftoodu jeclaatay laakiin ma aha wax daliil iyo xujo loo fiiriye ma aha haddaad marka waxaas raacdo cilmiga kuu yimid kadib markii waxyiga ilaahay kuu yimid oo kitaab qur'aana iyo sunno ilaahay xaggiisa kaaga yimaado xaqu kuu cadaaday kadib haddaad hawadooda raacdo ilaahay agtii wax kaaga heelinna ma jiro xagga ilaahay wax wax kaaga tarina ma jiro wa ilaahay waa ku ciqaabaya oo waa ku cadaabayaa baa laleeyahy hadalkaasi wuxuu u dhacayaa oo lala hadlaya waa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin nebi maxamed yahuud iyo nasaaro raaci maaye dadka loo dan leeyahay loo duurxulahaya waa inaga dadka hadalku u dhacayo waa inaga maxaa yeeley haddii nebi maxamedda lagu yidhi haddaad nimankaa dhaqankooda raacdo maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir hanjabaadaasi haddii nebi maxamed lagula hadlahayay bal ka warran adiga marka soo kama sii ag jirta waa ka sii ag jirtaa wey macnaha marka aayaddu si adag bay marka waxay inoogu sheegtay si cad waxay inoogu sheegtay qasadka iyo ujeeddada yahuudiya nasaarada labadaa bulsho ujeeddada ay inaga rabaan ama adduunka ay ka rabaan na soo raaca dhaqanka naga raaca khubsiga naga iyo mabaadi'danada raaca waad raaci weydan soo ma aha khalaas waa dagaal wey wax ka dhexeeya male marka waxyaabahan lagu maqashiinayo ha nabadgelyo adduunku ha ku wada noolaado dagaalka ha la daayo adduunka macnaha waxa weeyaan ha la saaxiibo diimaha ha laysu geeyo dimuqraadiyaa jirta waxanoo dhan waa hadallo uun laynagu sixrahayo oo inta caqligaabkaa keliya lagu sirhayaaye laakiin wax xaqiiqale ma aha xaqiiqada meesha taallaayo waa taa ilaahay inoo sheegay oo ilaahay addoommadiisa miyaynu ka naqaanaa inagu alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir hadday afka iyagu wax inooga sheegeen qalbigooda waxa ku jira buu ilahay inoo soo tabinaya subxana wa tacala oo inagu aynaan garan karin gaari karin macnaha laakiin rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo caddayn nimankaasi cadaawad uma idiin hayaan waxay raalli ku noqon karaan waa inaad raacdaan isu dhiiba masaalix u sameeya akhyaartiinna iyo culimadiinna intaad qabataan u dhiiba yacni hantida iyo xoolaha iyo waddamada muslimiinta yacni ee hodankaa khayraadkoodao dhan wada siiya idinka laftiinna isu dhiiba u shaqeeyo jaajuusiin u noqda weligiin bayna idinka raalli noqonayn weligiin bay ilaa aad gaalowdaan ama yahuud noqotaan ama nasaaro noqotaan oo kaniisadaha gashaan raalli idinka noqon maayaan soo waxa haddaba laysku daynilaya maaha la carar oo diintii laga carar oo islaamnimadii laga carar oo shareeca islaam in laysku xukumo la diid oo waxaa la leeyahay yani asal raac baa la noqonaya argagixisii ha laga cararo haddana waa laysdaynilaya wakaa sadaamkii islaam cunay ma aragtaan sadaamkii islaamkaba kala gaabiyey oo wax walba ku sameeyey oo culimo iyo diin iyo wuxuu reeba ayna jirin baa maanta macnaha waxa weeye kawaanka loo saaran yahay sababta maanta masaladu halkaa ma taagnee magacaaga iyo maxaad tahay iyo yaad u talisaa baa lagugu haystaa weligiinba isberin yeela ama madax ahaada ama bulsho ahaada ama siyaasiyiin ahaada weligiinba si kasta haddaad isu beriyeeshaan xaqiiqadu waxay ahaa imaan doontaa biyo kama dhibcaanka walan tardaa canka alyahuudu wala alnasaara xataa tattabica millatahum ka warwareega xaqiiqada iyadaa marka sidaas weeyaan walan tardaa raalli kaa noqon mayso buu rabbi yidhi subxana wa tacaala canka xaggaaga alyahuudu yahuudi raalli kaa noqon mayso walan nasaara nasaarana raalli kaa noqon mayso xataa tattabica ilaa aad raacdo millatahum diintooda ilaa aad raacdo qul waxaad tidhaahdaa nebigu ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa isaga unbaa alhudaa hanuunka ah hanuun waa uunka ilaahaya kaad sheeganaysaan maaha walain ittabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooda waxyaabahay naftoodu jeclaatay ay diinta ka dhiganayaan ee dhaqanka ka dhiganayaan haddaad raacdo bacda aladii kii gadaashiisa jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga ah xagga ilaahay baa cilmi kaaga yimid maxaad hawadooda ku fali haddaad raacdo maa laka kuuma sugnaanin min allahi xagga ilaahi min weliyin mid arrimahaaga tawaliyoo gacanta ku qabta walaa nasiirin iyo mid ku hiiliya toona ma helaysa waa lagu cadaabi wey macna warka saas saas daraaddeed baa waxaad xusanaysaan xadiidkii nabiga waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninkii dhaqanka yahuud ama nasaaro raacay waa ahlu naar ma binasi hadihi laaya aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati ulaa'ika yu'minuuna bihi waman yakfur bihi faulaa'ika hum lkhasiruun aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu kitaabkii yatluunahu xaal ay raacayaan kitaabka xaqa tilaawatihi raacidiisa midda xaqa ah raacidiisa dhabta ah xaalay raacayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna way rumaynayaan bihi kitaabkay bay rumaynayaan waman yakfur ciddii ku gaalowda bihi kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah kuwaan kitaabka siinay kitaabku waa kee waa tawreed sidaasi waa sida ibnu jariir uu rajaxayo kuwa kitaabkii tawreeda aan siinay xaaladda ay kitaabka raacayaan raacidiisa dhabta ah oo xalaashiisana ay xalaalaynayaan xaaraamtiisana ay xarimayaan markaasi kuwaasi ayaa mu'miniintaoo kitaabka rumeeyey ciddii kitaabka ku gaalowdana kuwa khasaaray iyagow saa waa la dhihi karaayo kitaabka waxaa laga dhihi karaa tawreed iyo injiil baa laga dhihi karaa hadalkuna marka wuxuu u dhacayaa yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaaro kitaab kitubtii lagu soo dejiyey inta raacday unbaa rumaysay laakiin ninkii ku kufriyey waa khasaaray sidaasi in la yidhahdo waa suurtagal in ummadda laga dhigana waa suurtagal aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yatluunahu way akrinayaan khabar ka dhiga dadarto yatluunahu kitaabkii way raacayaan saasaa loo badan yahay way akrinayaanna waa tafsiir laakiin yatluunahu way raacayaan baa loo badan yahay yacni waalqamari idaa talaaha so-aalam lama dhihin talaa bimacnaa tabaca waa loo isticmaala raacidda waa la yidhahda aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu way raacayaan kitaabka xaqa tilaawatihi raacidiisa midda dhabta ah raacidiisa dhabta ee xaqiiqada ah ayay raacayaan raacidda kitaabku maxay tahay waa in warkiisana aada rumayso wuxuu kuufku farayana aada fartoontood aada macnaha la timaado wuxuu kaa reebayana aada ka hadho xalaashiisuna ay xalaal kuu noqoto wuxuu xaaraamaynayana xaaraam kaa noqoto dhaqan aad ka dhigato sidaa way macnaha yatluunahu xaqa tilaawati ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna way rumaynayaan bihi kitaabkay rumaynayaan kuwa rumeeye waa kuwa waxaa laga fahmayaa mar hadduu ruuxu kitaabkii uusan dhaqan ahaan raacsanayn oo uusan ku dhaqmaynin inuusan rumaynin saas way macnaha kitaabku inuu isaga kaa dhex yaallo oo aad yacni waxa weeyaan si kale u isticmaashato barakaysato iska dhundhunkato macno weyn ma keenayso laakiin macnaha waxaa keenaya kitaabka inaad dhaqan ka dhigatood raacdo mabda ku hago oo ku hogaamiye inuu noqdo ayuu macnaha macno ku yeelanaya wy macna ulaa'ika kuwaasaa yu'minuuna rumaynaya bihi kitaabka waman yakfur ciddii ku gaalowda bihi kitaabka mabaadi'da kitaabka ku qoran ama isagaba fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah reer bani israa'iil baa warkoodii lagu jiray yaa bani israa'iila ree bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatii nicmadeydii xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum dushiinna aan ugu nimcey wa annii aniguna fadaltukum inaan idin fadilay xusuusta cala alcaalamiina uunka inaan idinka fadilay yacni ummatu maxamedka markii laga reeba inta kale inaan idinka fadilay bal xusuusta wattaquu iska jira yowman maalin iska jira maalinkaasoo laa tajzi ayna gudaynin nafsun nafi ayna gudaynin can nafsin nafta kaleeto shay ana waxba ka gudayn walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun wax furashaa aan laga aqbalayn walaa tanfacuhaa aynan anfacaynin shafaacatun wax erga-ana ayna anfacayn walaa hum aynana ahaanin anfustaasi yunsaruuna kuwa loo hilya aynan ahanin reer bani israa'iilow nicmadeyda xusuusta waa lagu soo celiyey qisadoodii baa la gebagabaynayaa iyo wixii warkii laga warramayey meeshii laga bilaabay baa haddana lagu gebagabaynayay yaa banii israa'iila soo lagama bilaabin yaa banii israa'iila baa haddana macnaa lagu khatimayaa war reer bani israa'iil oo nicmadaydii xusuusta aan idiin nimcay nicmooyinkii faraha badnaa een qaar soo marnay qaarna u tegi doono inaan idinka fadilay in badanoo ummadaha ka mid ah iyadana taa xusuusta oo nebiyo iyo rusul iyo kutub iyo diin iyo boqortooyooyin iyo adduunyaba aan idinku fadilay ayib waxaad iska jirtaan maalin waa maalinka aakhare iska jira oo ka taxadara maalinkaasoo nafina nafta kale ayna waxba u qaban karin waxba kama gudi karto waxba uma qaban karto madax furashana laga yeeli maayo maalinkaas ergana laga yeeli maayo cid intay timaado u hadliyo hadalkiisa hadalka loo qabanoo yani wax loogu qabani ma jiro maalinkaa isagaa cid u hiilinaysana ma jirto maalinkaa marka adiga iyo camalkaagi iyo naftaadii uun aad istihiin maalinkaa iska jiro diyaargarooba oo maalinkaa ku talagala way macana yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatii nicmadeyda allatii nimcadaasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum dushiin wa annii anigu fadaltukum inaad idin fadilay cala alcaalamiina uunka dushiisa inaan idinka fadilay intaan abuuray dushooda inaan idinka fadilay waxaan idhi cumuumkaa waxaa khasisaysa kuntum khayra ummatin ukhrijat linaas oo ummaddanaa laga soo saaraya aayad kala ka soo saartay oo ummatu muxamedka ka fadli badan iyaga wattaquu isjira yowman maalin iska jira maalinkaasoo laa tajzi ayna gudaynin nafsu nafi can nafsi nafta kale shay-an waxba ayna ka gudaynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun madax furasho aan laga yeelin shaygan ha layga qaato ha laysii daayo laga yeeli maayo walaa tanfacuha aynan anfacaynin shafaacatun ergana ayna anfacayn cid intay dirsato ilaahay ula hadasha ama kala hadasha oo hadalkiisa la qaadina ma jiro shafaacadu waa saas ergana laga yeeli maayo walaa hum mana aynan ahaano yunsaruuna kuwa loo hiiliyo cid intay isa soo taagta anaa xoogu wax ugu qabanayana la heli maayo anaa xoogu wax ugu qabanaya tidhahdana la heli maayo marka maalinkaa iska jiro oo reer bani israa'iilow sida isu dhaama oo sidan aad tihiin wax bedela baa la leeyahay macna waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahuna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama halkan waxaa laga gudagalay reer bani israa'iil khaladaadkaa iyagoo galahay oo wax diina aynan haysanin bay haddana waxay ku faani jireen annagu waxaanu raacsannahay ibraahim ibraahim yahuudi buu ahaa wiilashii uu dhalanay yahuud bay ahaayeen annaguna jidkii nebi ibraahim baan haynaa dacwadaasaa la doonayaa marka in laga daba tago xididada loo siibo ibraahim muxuu ahaa ma yahuudi buu ahaa ma nasraani buu ahaa maxay ku khilaaftay yahuudi nebi aadam nebi ibraahim calayhi salaamka ay ku faanayaan maxay ku khilaafeen masaladaasa hadda meesha laga gelaya macana wadkur xus baa layihi nebiow id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahim markuu imtixaanay rabbuhu rabbigii bikalimaatin kelimooyin buu ku imtixaanay faatamahunna ibraahim kelimooyinkii wuu dhammaystiray fa atamahunna uu dhammaystirayoo si buuxda ayuu u fuliyey qaala warkaasaa wuxuu yidhi qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innii anigu jaaciluka mid kaa yeelaya ayaanahay ibraahiimow linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman hogaamiye diineed hogaamiye khayr iyo diineed baan dadka kaaga dhigi qaala wuxuu yidhi ibraahim wa min durriyatii carruurtayda qaarkeedna allow ka dhig wajcal ilaahu yeel min durriyatii carruurtayda qaarkeedna a'immatan ilahu ka dhig wey macana madaxyo diineed ilaahu carruurtayda qaarkoodna ka dhig qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laa yanaalu ma gaadhayo cahdii aniga ballankayga iyo arrinkaygu amarkaygu ma gaadhayo aldaalimiina daalimiinta ma gaadhayo carruurtaadu daalimiin baa ka mid a inta daalimiinta ana cahdigaygu ma gaadhay wey macana nabi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo yani waxa weeye abulambiyaa nebiyo wixii isaga ka dambeeyo oo dhan isagay ku abtirsadaan haddii carab laga soo saaray iyo haddii reer bani israa'iil laga soo saaray ilahayna qur-aanku ku sheegay subxana wa tacaala yani in duriyadiisa isagiiyo nebi nuux ilan isaga nebi nuux waayuu isaguna ku abtirsadaa nebi nuux iyo isaga wixii ka dambeeyey wixii nebi la soo diray ayaga ubadkoodan bay ahay xaggana nebi ismaaciil iyo nebi maxamed xaggay ka gelayaan ambiyaau bani israa'iilna xaggay ka soo gelayaan saas way macanaha ayib marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa lagu faanaa marka diimaha oo dhan baa ku faana yahuudiyadu way ku faanaan way sheegtaan nasraaniyadu way sheegataa annaga haddaanu nahay ummadda islaamka waan sheeganaa yuu yahay wey marka bal laysku qabsaye muxuu haystay mabdi'iisii ha la qeexo si loo kala caddeeyo inta raacsan iyo inta beenta sheegaysa khilaafsan wadku waxaa la yidhi marka nebiga xus ibraahim markuu alla imtixaanay oo kelimooyin ku imtixaanay kelimooyinka nebi ibraahim lagu imtixaamo oo lagu jarribay waxay ahaayeen yacni kelimaad oo takaaliif xil ilaahay saaray oo sidaa samee sidaan ha samaynina awaamir iyo nawaahi bay ahayd saa yeel ibraahimow oo waxyaabaha la imow waxyaabahaana ha la imaanin hadallo fara badan oo salafka laga soo guurinayo ooy yacni doonayaan qaar ay ku fasirayaan kelimadaasay wad kulligood wada hoos imaanayaan awaamir ilaahay siiyey iyo waxyaaba uu ka reebay bay ahayd ayib markii ilaahay uu kelimaadkaa ku jarribay oo ku imtixaanay si buuxduu u fuliyey si buuxduu uga soo baxay markuu ka soo baxaynaya rabbi wuxuu ku yidhi ibraahiimow waxaan kaa dhigayaa madax diineed inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilah hogaamiye diineed buu ahaa imaam khayrka lagaga dayduu ahaa intii isaga ka dambaysay oo dhan baa khayrka ku raacday sidaas daraaddeed iimaan baan kaaga dhigayaa dadka buu rabbi yidhi subxana wa tacaala waxaad ka garan kartaa ruuxu wuxuu imaam diineed noqon karaa xilkii ilaahay saaray iyo imtixaankii la mariyey markuu ka soo baxo alimaamatu fi ddiin laguma gaadho ruuxu isagoon mas-uuliyaddii xilkii ilaahay saaray aan ka soo bixin wey macana oo si fiican aan u fulinin wuxuu marka ibraahim rabbi weydiistay rabbi oo carruurtaydana ka dhig kuwo imaamyaa ka dhig rabbi waxaa marka ku yidhi carruurtaadu laba wey qaar waa daalimiin oo waa gaaladay intii la halmaasha qaarna waa mu'miniinoo dad quman wey inta mu'miniintaa yaa waxaan ka dhigayaa imaamye ka dhigaya laakiin inta daalimiinta cahdigayga iyo ballankayga iyo amarkayga ku saabsan imaamnimadu gaadhi maayo ayib oo se kuwan gaalo fara badan adduunka ka teliye maaha maxaa uu leeyahay laa yanaalu cahdi aalimiin aalimiin fara badan oo gaalo ah se kuwan adduunka ku amartaaglaynaya maaha waxaa la odhanayaa aayaddu waa bimacnaa khabar wey khabar bay hadda macnaha u taallaa laakiin bimacna alamri wey ruux daalim ah oo carruurtaada ka mid ah oo mushrik ah oo gaal ah oo jaa'ir ah yaan xil loo dhiibinoo nin lagu daydo laga dhigin wey macnaa ha ka dhigina adiguna ha ka dhigin carruurtaada dib ka imaan doontana nin daalim ah oo carruurtaada ka mida yaan xil loo dhiibin mas-uulna yaan laga dhigin saas daraaddeed mushrik iyo gaal madax uma noqon karo islaamka soo ma jaa-ir iyo mid daalim oo caasi ana hadday noqoto in muslimiintu ay awood leeyihin iyagu markaa ay tashanayaan ninka caadilka inay doortaan aalim inay doortaan maaha saas way manaa marka laa yanaalu cahdi aalimiin waa khabar bimacna almri adhe saas way manaa ayib wadkur xas baa la yidhi nabigow id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahim rabbuhu rabbigii ayaa imtixaanay bikalimaatin buu ku imtixaamay kelimooyin faatamahunna kelimooyinkii wuu dhammaystiray si dhammaystiran buu uga soo baxay oo u fuliyey qaala markaasaa rabbi wuxuu ihi innii anigu jaaciluka mid ku yeelayaan ahay linnaasi dadka ayaan kaaga yeelayaa imaaman mid madax diineed hogaamiye diineed baan kaa dhigaya qaala wuxuu ihi ibraahim wamin duriyati wajcal yeel rabbiyow min duriyati carruurtayda qaarkoodna a'immatan ilaahu madaxyo diineed ka dhig qaala wuxuu ihi rabbi subxaana wa tacaala laa yanaaluu gaadhi maayo oo yuusan gaadhi wey cahdii aniga ballankayga madaxnimada diineed ballanka ku saabsani gaadhi maayo yuusan gaadhin weye aldaalimiina daalimiinta gaadhi maayo carruurtaada inta daalimiintaa cahdigaa madaxnimada diineeda yuusan gaadhin wey macnaa oo ha u dhiibina hana u tiirinina hana ugu talagelina wey macnaa waid jacalna albayta mathaabatan linnaasi waamna wadkur xusba leyl id waqti jacalnaa aan yeelay albayta kacbada mathaabatan aan ka dhignay meel lagu soo noqnoqdo makaan makaanu noqosho aan ka dhignay linnaasi dadka aan uga dhignay wa amnan yacni meel aamina aan ka dhignay oo weliba ku nidhi wa qulnaa aanu waxaanu ku nidhi waittakhiduu samaysta min maqaami ibraahiima ibraahim meeshii uu istaagay meeshuu ibraahim ku istaagay waxaad ka dhigataan musallan meel lagu tukada ka dhigta wa cahidnaa waan ballannay ama waan amarnay ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisa waxaan u waxyoonnay wa ismaaciila iyo ismaaciil an tahiraa ay tahiraa tahira oo nadiifiya beytii beydkayga litaa'ifiina kuwa ku wareegaya u nadiifiya waalcaakifiina kuwa ku negi waarukaci iyo kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan u nadiifiya baana dhibuhi beydka waxaanu ka dhignay buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala mathaabatan linnaas mathaabada waxaa la yidhahdaa meesha lagu soo noqnoqdo oo kolkii laga tagaba haddana lagu soo noqdo waxay macnaha tilmaamaysaa beydka ilaahay oo kacbada a lagama dhergo saas weeyaan sanad walba inaad tagtaa jecesha soo saas maa ducadii nabiyullaahi ibraahim baa ilaahay subxana wa tacala aqbalay fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim wey yani waxa weeyaan quluubta muslimiinta meel alle meeshay joogaanba waxay u hilowsan yihiin inay beytka ilahay tagaan subxana wa tacala ama cumro ku tagaan ama xaj ku tagaan hadda hadduu sanadkan tagoo soo cumraysto soo xajiyo soo noqdo haddana inuu ku noqdu jeceli marka waa mathaabatan linnaas meelay ku noqnoqdaan baan ka dhignay bu rabbi yidhi subxana wa tacala amnina waan ka dhignayoo waa meel nabadgelye ah waa meel nabadgelyeoo yani xaraman aaminan buu rabbi yihi subxana wa tacaala waa xaram aamin ahoo ciddii gashaayey ay ku aamin noqonayso ayagoo dadka intooda kale hareerahooda lagu laynayo oy qabaa-ishu isbaabiyeen oo eber iska dhigeen baa dadkii xaramka deganaa aan la taaban jirin ninkii galana aan la taaban karin ilahay baa xurumadaas siiye subxana wa tacala aamin baan ka dhignay buu rabbi yihi subxana wa tacala meel aamiya ammaan lagu helo ruuxii galaayo uu ammaan ku helo oon la taaban karin wey macna bal iskaba dhaaf ruuxe waxaa ku nabadgelaya geedihii baa ku nabadgelaya oon la goyn karin waxaa ku nabadgelaysa ugaadhi baa ku nabadgelaysa oon la goyn karin cawskii aan la didin karin oon macnaha la kicin karin cawskii baa ku nabadgelaya oon la jari karaynin amni wey waa meel aamina wey macnaha wax la taaban karo xaramkaa joogaayo ma jiro wey macnaha marka waa balad aamin ah waatakhiduu min maqaami ibraahim markaasaa waxaanu ku nidhi buu rabbi subxana wa tacaala ibraahim meeshii isku taagay waxaad ka dhigataan meel aad ku tukataan meesha ibraahim uu isku taagay culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin waa xaramkoo dhan baa laga wadaa laakiin waxaa ka xoog badanoo ka fiican maqaamu ibraahiimka waxaa la yidhaahdaa nebi ibraahim calayhi salaam sidaan u tegi doono kacbada markuu dhisayey meel waxaa jira uu isku taagay oo yacni dhagax markii kacbadu waxoogaa intay dhisantay uu kor u qaadantay oo uu gaari kari waayey isaguna wuu dhisayay ismaaciilla dhagaxyaantuu keenkeenayay ayuu dhagax loo keenay dhagaxii buu isku taagay kacbadii meeshii marka sare ayuu dhagaxii la gaadhay meeshii marka dhagaxu uu yaalay uu isku taagay halkaasaa maqaamu ibraahiima la yidhahda dhagaxu marka meeshuu yaalay siday culimmadu sawirayaan waxay ahayd albaabka kacbada kacbada albaabkeeda dhankiisa midigtaa markaad albaabka kusii jeedo dhankiisa midigtaa oo kacbada ku dhagan buu dhagaxu yaalay waa dhagaxii nebi ibraahim uu isku taagay wey cagtiisiina way ku taallaa ood moodo yacni meel rays ah ama meel qoyan sidii ruux isku taagay lugtiisii oo kaleeto meeshaasuu ooli jiray cumar ibnu khataab radia allahu canhu khaliifkii raashidka ahaa baa marka dhagaxa intuu meesha ka soo durkiyey buu wuxuu keenay meeshan hadda uu yaallo meeshan aad aragtayna macnaha uu muraayadda ku jiro dhagaxa lugtii nebi ibraahim ay ku sawirantaha ku taallo yani raadkiibaa ku sawiran meeshaa waxaa keenoo soo durkiyey yani cumar ibnu khataab radi allahu canhu wailaa markii hore wuxuu ku dheganaa kacbaduu ku dheganaa kacbaduu saarnaayo markii kacbada uu dhisayay dhagixii uu isku taago isku dheereeyey buu ahaa macnaha maqaamu ibraahimka marka waxaa la yidhahdaa waa meesha dhagaxaasi uu yaallo iyo dhulka ka dambeeya meeshaa khaaskaaba maqaamu ibraahim la yidhaahdaa ayaa xoog badan ee xaramkao dhan ma ah meeshaana ku tukadaan nidhi buu rabbi subxana wa tacala waa meel aad ku tukataan ka dhig meeshaa waa meesha lagu tukado ruuxu markuu kacbada dhawaafo oo toddobada wareeg uu dhammaystay dawaafka laba ragcadood baa la tukadaa oo sunna ama waajibba culimada qaarkood ay leeyihin labadaa ragcadood meesha ku tukada la yidhi ee nebigu jideeyey in lagu tukada aayadduna ay tilmaamayso waa halkaa halkaasaa macnaha lala istaagaya halkaasaa lagu tukanaya macnaha sidaas weeyaan waxaan ku nidhi meeshii nebi ibraahim uu istaagayna meelaad ku tukataan ka dhigta waxaa laga dambaysiiyey waxaanu la dardaaranay ibraahim iyo ismaaciil oonu amarnoon u waxyoonnay beydkayga dahira maxaa laga dahiraya waxaa laga dahirayaa asnaamta waa laga dahiraya wax kastoo ilaahay aananu la caabudo waa laga dahiraya asnaamta ka nadiifiya waxaa kaloo laga dahirayaa nijaasta iyo wasakhdana waa laga dahiraya ilan asnaamtiiyo ilaahay khayrkiioo la caabudaayo waa nijaaso macnawi ah middan kalena waa nijaaso xisi ah marka beydkaygii dahira oo nadiifiya yaan u nadiifinaa oo ka faa'iidaysanay dadka dawaafaya oo beydka kacbada ku wareegaya iyo kuwa ku negiyo ictikaafsan iyo kuwa ku tukanayoo rukuucsan oo sujuudsan dadkaa cibaadaysanaya baydkayga u dahira buu rabbi yihi subxana wa tacala ismaaciil iyo ibraahim baa lagu leeyay wadkur waxaad xustaa id waqti jacalnaa aan yeelnay jacalnaa aan yeelnay albayta kacbada markaan ka yeelnay mathaabatan meel lagu soo laalaabto linnaasi dadka markaan uga dhignay wa mnan meel lagu nabadgalo meel ammaan lagu helo markaan ka dhignay waittakhiduu waqulnaa waxaanu nidhi ittakhiduu samaysta min maqaami ibraahiima ibraahim meeshii uu isku taagay meeshii ibraahim uu istaagay markuu kacbada dhisayay waxaad ka dhigataan musallan meel lagu tukada ka dhigta markaad dawaafka dhammaysataan meelaad ku tukataan laba ragcadood ka dhigta wa cahidnaa waan dardaaranay ama waan waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisa waxaan u waxyoonoon u dardaaranay wa ismaaciila iyo ismaaciil an tahiraa nadiya baytii baydkayga nadiifiyo dahira lilaa'ifiina kuwa ku wareegaya u dahira waalcaakifiina kuwa ku negi culimada qaar waxay ku fasirayeen daa'ifiinta waa dadka korka imaadkaa safarta ku yimi caakifiintuna waa dadka degan tafsiirka horena waa mid warukaci kuwa rukuucsan u nadiifiya asujuuda ee sujuudsan kuwa tukanaya unbaa laga wada laakiin salaada labadoodii arrimada ugu muhiimsanayd baa lasoo qaadayo rukuucda iyo sujuuddu waa tiirarka ugu muhiimsan salaada soo maha salaadii o dhan baa laga wada lakiin qayb ka mid un baa la magacaabay waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada baladan aamina warzuq ahlahu min athamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhir waxaa kaloo xustaa oo dadka u sheegtaa nebigow id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim markuu yidhi rabbi rabbigayow ijcal yeel haadaa kan baladan ilaahu beled ka dhig beledkaasoo aaminan nabad ah beled aamin allow ka dhig warzuq irsaaq ahlahu dadkiisa beledka dadkiisa ilaahu irsaaq min athamaraati midhaha xaggooda ilahu ka irsaaq man cid irsaaq aamana rumeeyey oo minhum iyaga ka mida billaahi ilaahay rumeeyey walyawmi alaakhir iyo maalinta aakhiro qaala rabbi wuxuu yidhi waman kafara cidda gaalowdayna fa umaticuhu waan u raaxayni qaliilan waxoogaa baan u raaxayn uma markaa kadibna adaruhu waan dhibaatogelino waxaan u dhibaatogelin ilaa cadaabi nnaari naarta cadaabkeedaan u dhibaatogelin wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru makaan loo ahaado iyo meel loo noqdo ayaa baas lahaaday almaqsuusu bidami yani waxa weyaan masiiru jahanam ama jahanam wey manaa ayb ibraahim wuxuu rabbi ka baryey allow beledkan waxaad ka dhigtaa beled aamin ah markuu kacbada dhisay kacbada markuu dhisay ayuu ilaahay baryey wuxuu yidhi rabbiyow beledkan waxaad ka dhigtaa beled aamina ama markuu caruurtiisa dejiyey oo uusan weli aan kacbada la dhisin ayay ducadu ahayd waxay inoogu imaan doontaa insha allahu tacala way inoo imaan doontaa iyadana rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى مركا تهينا وصورة قلوة انتو سنبيت كما دسمة دعاء سياق يعني هل كلفتي سوى حكم وقت بيت كدسمه سي دبي كإيمان لكن انت بيت كدسمه سي لقارن بدعايتم ربي وبلدك واحد كدك ميد آمنة ميد آمنة ونبض لغو حلو وددكي سكون نبض قلال آه. إلهي سبحانه وتعالى إسجا آمن كدك sida nabigeena ka sugan sal ly wasalam waxa uu yidhi ilaahay maalintii samada iyo dhulka u abuuray buu beledka maka xaram ka dhigay geedkiisa lama goyn karo ugaadhiisa lama didin karo nin laguma dili karo hub laguma qaadan karo ilaahay baa xaram aamina ka dhigay maalintuu samaawaadka iyo dhulka abuuray nebi ibraahim markii la soo dirayna isagaa iclaamiyey oo adduunka u sheegay beledkan inuu beled xaramaya saas daraaddeed baa xadiiska qaarkood waxaa ku soo aroortay ibraahim inuu yidhi yani inuu nebigu yidhi ina ibraahiima xarama makkata maka ayuu xarimay nebi ibraahim waxaa laga wadaa isagaa ilaahay ka soo gaadhsiiyey dadka oo bixiyey ogeysiiska beledkan inuu baled xaramaya mana wailaa xurmadu way ka horraysayoo samaawaadkiiyo dhulalka maalintii la abuuray bay bilaabatay w mana sidaas weyaan ayib xadiis fara badan oo nabiga saasa kaga sugan bahay sal ly waslam markaasaa wuxuu yidhi ilaahu nabadgeliyena sii dadka beledkan deganna waxaad ku irsaaqdaa midhaha xaggooda wax ka irsaaq waxyaalaha dhulka ka soo go-a ee dalaga ilaahu wax kaga irsaaq ma kulligood baa mise waa qaar inta uun ilaahu adiga iyo maalinta aakhara ku rumaysa uun irsaaq kuwa idig iyo aakhara aan ku rumayninna kuwa waxba ha sin saasaa laga fahmaya rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi kuwa gaaloobay xataa ee kufriyey waad u raaxayni waxoogaa macnaha halkaas macnaheedu waxa weeyaan adduun mar hadday joogaan waxa aan bixinayo iyo risqiga aan bixinayo mu'miniinta keliya ku gooni yeeli maaye labada qoloba waan siin kullan numiddu haaulaai wa haaulaai min cataai rabbika wey kuwan iyo kuwanba waanu siin buu rabbi ilahi subxana wa tacala marka gaalnimo loogu diidi maayo waa la siin xoolihii baa la siin caruurtii baa la siin dowladnimadii baa la siin awoodii baa la siin waa ugu talagalay ilahi subxana wa tacala inuusan adduunka muslim iyo gaalba inuusan ka qabinin sababta loo siinayana sida axaadiista nebiga kusoo waxa weeyaan adduunyadaa liidata mar hadday liidatana wax liita looma diido kuwan waa liitaan adduunyana waa liidataa laakiin shayga qaaliga waa nicmada aakhara la bixin doono taa iyada ah waatay ku go-an lama siinayo maana ayada abadan waxba laga dhadhan siin maayo laakiin tan adduunyada waa la siin rabbi marka wuxuu yidhi kan gaaloobay waxoogaa baan u raaxayn waxoogaagu waa intuu nool yahay mar alla markuu dhintana waxaan u dhibaatogelini oo lagu qasbi inuu galo cannaar cadaabkeed meesha wuu ahaaday kun u laabtay baana xumaatay meel aad u xun buu u noqday macna oo uu ku dambeeyey wadkur waxaad xustaa id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim markuu yidhi rabbi rabbigayu ijcal yeel haada kan baladan allow beledka dhig aaminan oo aamin ah warsuq allow irsaaq ahlahu beledkan dadkiisa dadka degan min athamaraati midhaha xaggooda allow ka irsaaq man cid ilahu irsaaq aamana rumeeyey oo minhum iyaga ka mida billaahi alla rumeeyey walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhira qaala rabbi wuxuu yidhi waman kafara ciddii gaalowdana fa umatichu waan u raaxayni qaliilan wax yar baan u raaxayn ama waman kafara ciddii gaaloodana arzuquhu waan irsaaqi si macnaa waxa way carabiyan haddii macnaha dacdo in asaxda waman kafara ciddii gaalowdana wa arzuqu waan irsaaqi man kafara ciddii gaalowdana waan irsaaqi fa umatichu markaasaan u raaxayni qaliilan wax yar baan u raaxayn waayo adduunyo adduunyadao dhan baa wax yar iska eh waxoogaa baan u raaxayno yani wuxuu rabay la siin wuxuu rabay wixii ilaahay u qadaro u qorsheeyey waa laga siin uma markaa kadibna addaruhu waan u dhibaato gelini oo waa lagu qasbi ilaa cadaabi nnaari naar cadaabkeed xaggiisa ayaan loo dhibaato gelin wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado oo lagu dambeeyo loo noqdo ayaa baas lahaaday oo waxaa laga wadaa cadaabu naarkaas wey macnaha ayb وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يهود با marka loo jawaabahaye oo wax loo sheegayo waxa weeye war nebi ibraahim beytkuu dhisay waa ka meeshii nebi ibraahim uu istaagayna waatan qibladii isagu uu jideeyeyna waatan qibladii uma jeedsataan meeshii uu tegay iyo xaram dhulkii uu xarimayna kama warhaysaan haddana ibraahim baanu raacsanaya baad leedi qibladii nebi ibraahimba uma jeesadaan beytka ilaahayna ma soo xajiyaan baynamaa nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam kacbada wuu soo xajiyey bal nebi muusa soo xajiyey oo nebigu sheegay sal lay slam muuse inuu yimid isagoo yani inuu soo xajiyey kacbada ambiyada ilaahay marka way imaan jireen oo beytka way soo xajin jireen ee yahuuday xageed haysataan haddaad jidkii nebi ibraahim ku socotaan beydkii uu nebi ibraahim dhisay waad imaan lahaydeen oo waad soo xajin lahaydeen somaa marka yaa xajiya beydki ilaahay oo ujeedsada beydkii nebi ibraahim dhisay muslimiinta ujeedsada sooma oo xajiya iyagaa marka ibraahim idinka xiga wey ma iyagaa ibraahim xiga mise inagaa xigna inagaa ibraahim xigna saas way macanaha sheegashadooda iyaga waxba kama jirta wey wadkur xus baa layidhi nebiow id waqti yarfacu uu kor yeelayo ibraahimu ibraahim alqawaacida aasaasyaasha oo min albeyti beytka ah beydka aasaaskiisa markuu kor yeelay wa ismaaciilo ismaaciilla markuu kor yeelay qaa'ilayni xaalo ay leeyihiin oy ku hadlayaan rabbanaa rabbiga now taqabal aqbal minaa xagga naga waxaad naga aqbashaa camalka naga inlahu naga aqbal maxaa yeelay innaka adigu anta adigu assamiicu midka maqalka badan baa tahay alcaliimu ee cilmiga badan rabbanaa rabbiga now wajcal yeel wajcalnaa naga dhig muslimayni laba hogaansanayaal ah laka adiga kuu hogaansan wa min duriyatina carruurtanada xaggoodana ummatan ilaahu ummad ka dhig ummadaasoo muslimatan hogaansan laka adiga kuu hogaansan wa arinaa allowna tusi manaasikana meelihii ha amaakintii aanu ku cibaadaysan lahayn ilaahuna tus wa tub ilaahu toobad aqbal calaynaa dushanada ka toobad aqbal maxaa yeelay inaka adigu anta adigu attawaabu midka toobad aqbalka badan baa tahay alraxiimu oo naxariista badan alqawaacid qawaaciddu waa jamcu qaacida qaacidadana waxaa la yidhaahdaa shayga guriga asaaskiisa la dhaha qaybta guriga salkiisaa ee dhulka ku jirta ayaa la yidhaahdaa yani qawaacidka la dhaha sidaas weyaan qaybta banaanka taalla maaha waxaa kaloo qawaacidda la yidhahdaa tiirarkana waa la dhaha laakiin hadda meeshan waxaa laga wadaa asaaska guriga kacbada asaaskeeda markuu ibraahim kor yeelahayey bal markaa xus baa layidhi oo u sheeg dadka ibraahim iyo ismaaciil markay kor yeelayeen xadiid yani dheer baa kusoo arooray nebigu sal lay waslam uu ku sheegay sidii nebi ibraahim uu kacbada u dhisay xadiidku waa xadiidka bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cabaas nebiga sal lay wasalam waxa uu sheegay nabiyullaahi ibraahim xaaskiisii haajara oo ismaaciiloo ilmo yar a wadata ayuu wuxuu soo dejiyey maka maka markaa waa dhul cidla ah lama degaan wey lama degana biyo iyo baad toonana male wax dadoo deganna ma jirto meeshaasuu intuu kusoo tuuray oo uu soo dejiyey haajara iyo ismaaciil oo ilmo yar ah markaa dhashay ayuu kaga dhaqaaqay weel yaroo biyo ku jiraan iyo waxoogaa timir ay haystaan geed hoostii intuu dhigay buu ka noqday ilan waa nebiyo amar ilaahay buu ku socdaay markuu saa u dhaqaaqay oo aragtay inuu tegay bay ka daba tagtay waxay tidhi ibraahiimow ibraahimow yaad nooga tagtay nagala hadlayaba shib waa iska socdaaba ibraahimow yaad nooga tagtay mid hadlayaba ma ilaahay baa ku amray bay tihi sidaa inaad yeesho haa buu yidhi mar haddii ilaahay ku amray ilaahayna dayici maayo bay tihi way iska soo noqotay meeshii bay joogtay ilmaheedii bay haysatay naaskay nuujinaysay waxoogaagii biyaha iyo timirtiina way cunayso cabaysay waxoogaa markay joogtayba biyihiina waa dhammaadeen waxoogaagii timirtiina waa dhammaatay iyadiina waa gaajootay ilmihiina naaskii waxbaa ka waayay wuxuu bilaabay marka inuu galgasho gaajo daraaddeed inuu galgasho way fiirsan kari weyday oo silaca ilma haysta intay fiirsan weyday bay iska dhaqaaqday buur marka waxaa ugu dhoweyd buurtan safa la yidhaahdo safa ugu dhoweyd buurtaasay fush waxbay bidhaaminaysaa bal wuxuun inay aragto waxba markay weyday iyo intay buurtii ka degtay bay yani iyo dhaqaaqday socotay xagga buurta safay u dhaqaaqday markay dhexda marayso tog meeshaa ku ooli jiray markay marayso intay marada faraqa qabsatay oo kor u xaydatay bay oroday way rucdaysay buurta safay fuushay sidii oo kale meelaha fiirfiirisabalena wuxuun aragto waxba weyday way soo noqotay oo haddana jidkiibay dib ugu soo noqotay safay fuushay haddana waxaan dhihi lahaa safay fuushay marwo way ka soo noqotay safi iyo marwo ayay toddoba goor labadaa buurood bay u dhaxaysay ooy toddoba goor socotay waana meesha laga soo qaaday siduu nebigu inoo sheegay sal lay wasalam socodkan markii la xajiyo ama la cumraysto labada buurood dhexdooda la soconayo iyo meesha dhexda ee la ordayana waa meeshay oroday oo togu ku yaalla wey macna buurtii meeshii ugu dambaysay markii markii toddobaad ay marwo dusheeda saaran tahay ayay marka shanqadh maqashay sahin bay tii marka aamus shib way dhegaysatay mar labaad buu ku celiyey waxay tihi ku maqanle haddii wuxuun gargaar aabayse noo gargaar hadday soo noqotayba waxay u timid wiilkii yaraa meeshii uu jiifay malag ceel ka qodahaya malagu ama garabkiisa ama ciribtiisa ayuu meeshii ku faarfaaray biyaaba ka soo boodayba ceelka zamzam la yidhaahdo ayaa meeshaa ka soo burqaday biyihii markay soo booleen ayay waxay bilowday haajara inay weelkiina biyihii ku shubato biyihii socdayna ay celisoy u samayso dar u samayso yani inay caro dhinacyaha ka celiso biyuhusaysan u soconin oyna uga tegin nabigu wuxu uhi sal lay waslam hadday dayn lahayd oo faraha ka qaadi lahayd zamzam wuxuu noqon lahaa il socoto oo banaanka socoto sida webiyaashaoo kale u noqon lahaa laakiin maadaama ay celisay biyihii ceelkeeda dib ugu noqdeen ceel weyn wey meeshii bay biyaheedii cabtay way noolaatay ilmihii baa nuugay iyagoo iska nooloo meeshii ku dhaqan biyaha zamzamna mar haddaad haysato cuntoba uma baahnidba meesheedii bay ku dhaqnayd ayadoo dhaqan baa waxaa u yimid qabiil dhulka degi jiroo reer jurhum la dhihi jiray oo dad socoto oo ka mid ah meeshii soo maray meeshana cid mayna ku ogeen meeshay soo agdegeen hadday fiiriyaanba shimbirka biyaha lagu yaqaano ayaa meesha duulduulahaya markaasay war meeshan biyana maynaan ku ogeyn waxaadna moodaa inay meesha shimbirkani biyo unbaa lagu yaqaanay bal meeshaan ka wardoonno laba nin bay u direen labadii nin hadday tagaanba waxay u tageen islaam umuul ah oo ilmo yar haysata biyana agteeda ay yihiin markaasaa waxay ku yidhahdeen ma kula degnaa waad ila degaysaan bay tiri lakin biyaha ma sheegan kartaan iska soo dega laakiin biyaha sheegan maysaan haye waaye sidii bay kusoo degeen markay la soo degeen wiilkii waa koray iyaga dhexdooduu ku barbaaray oo dee yani wax way la noolaayeen nin aada u qiimo badan oo qaali ah buu noqday gabadh bay u guuriyeen muddadaa iyadaa intuusan soo noqonin ibraahim wiilkiina uu koray ayaa waxaa dhintay haajaro ayaa dhimatay ismaaciil hooyadii waa dhimatay ismaaciil reerkii uu ku dhex koray buu ka guursaday gabadh ee reer jurhum ahaa gabadh markuu ka guursaday oo ay gabadhii wada joogaan oo uu iska dhaqan yahay waana ugaarsato oo duurkaa la aadaayoo lasoo ugaarsadaa ayaa maalin maalmaha ka mida ibraahim wuxuu yidhi bal dadkaagii aad ka wardoontido wuu soo tegay shaam buu ka soo tegey maka ayuu yimid meeshii hadduu yimid gurigii buu yimid gurigii oo ismaaciil ka maqan yahay buu yimid xaaskiisii buu ugu yimid wuu warsaday bal warran buu yidhi ismaaciil aawe waxay tidhi wuu noo maqan yahayo ugaarsi waxbuu ku maqan yahay waxbuu noo raadiyey bal iska warrama oo noloshiina ka warrama aad baan u dhibannahay bay tii way calcasha wuu iska noqdo wuxuu yidhi igu salaan hadduu yimaado waxaadna ku tidhaahdaa dardaaranku odaygu kaaga tegay wuxuu ahaa guriga catabadiisa iska bedel catabada waa meesha laga tillaabsado guriga catabadiisa bedel ismaaciil isagoo socduu yimid gurigiibuu yimid markuu gurigiiido waxbuu dareemay markaasuu yidhi mayaa laydii ma cid baa kuu timid haabay tiri oday baa ii yimid wax fariina ma ii dhaafay haa wuu ku salaamayoo salaam buu kuu reebay ta labaadna wuxuu ku yidhi guriga catabadiisa iska bedel aabbahay weeye buui inka kuu yimid aabbahay buu ahaa guriga catabadiisa la bedelayana waa adiga oo waan ku furaye reerkiina aad buud gurigiina aad buud sidii bay ku tagtay ismaaciil gabadh kaluu guursaday oo reer jurhum ah isagoo gabadhii kale ay wada joogaan baa waxaa yimid nebi ibraahim oo mar labaad soo noqday gurigii oo haddana ismaaciil ka maqan yahay buu yimid xaaskii buu ugu yimid wuu warsaday gabadhii markay u warranto inuu maqan yahay ee u sheegtay wuxuu yidhi bal noloshiina ka warrama aad bay ilaahay uga mahad sheegatay waanu fiicannahay alla mahadi maxaad ku nooshihiin hilib maxaad cabtaan biyo ilaahu biyahoodii hilibkooda u barakee buuri wuxuu yidhi hadduu yimaado igu salaan waxaadna u sheegtaa waxaa lagu yidhi gurigaaga catabadiisa sug intaa iga gaadhsiiy wuu iska noqday ismaaciil markuu yimid wuxuu yidhi naama lagu yimid haa yaa ku yimid oday tilmaamahaanoo saaysaa muxuu kaaga tahy wax farrina wuu ku salaamayo wuxuu ku yidhi guriga catabadiisa sug aabbahay buu ahaa buu yidhi catabada la sheegayana waa adiga inaan ku haysto oonaan ku furin buuna ifaray ismaaciil markaan ibraahim markaana waa iska noqday markii saddexaad buu soo noqday nebi ibraahim calayhi salaam gurigii hadduu yimaadoba nebi ismaaciil calayhi salaam oo geed weyn oo zamzam agtiisa ku yaalay hoostiisa fadhiya leebna baarimaysanayo leeb hagaajisanaya buu ku soo baxay haddii lays arkayba laba isdhashay isma garan weydee waa laysku booday sida ay dad isdhalay oo muddo kala maqnaa ay isku sameeyaan oo kale isku sameeyaan markaasaa wuxuu yihi nebi ibraahim calayhi salaam ismaaciilow alla wuxuu ifaray meeshan inaan ka dhiso beyt beytkiisa inaan halka uga dhiso meesha uu farta ku fiiqayo marka waa meel yaroo kuus oo taag ah oo daadadka iyo biyuhu ay bidixda iyo midigta ka maraan meel yara taaga wey halkanuu ilaahay amray inaan beyt ka dhiso markaasaa wuxuu yihi ismaaciil hadda ilaahay hadduu ku faray fuli buuhi samee adigu ma iigu kaalmaynaysaa haa waan kuugu kaalmayn buuhi markaasay bilaabeen ibraahim iyo ismaaciil dhismaha beytka markaasay bilaabeen ibraahim calayhi salaam waa fuundigii dhisayoo dhagaxyaanta isa saarsaarayay ismaaciilla dhagaxyaantiibuu soo qaadqaadaya u keenkeenaya markii beydkii uu dhulka kor uga kacay oo aasaaskiisii intuu kor uga kacay jooggii uu gaari karay nebi ibraahim uu ka sara maray ayuu dhagax intuu soo qaaday buu u keenay dhagixii buu isku taagay waa dhagaxan hadda kasoo warramay dhagixii buu isku taagay dhismihii bay dhammaystireen mar alla markii uu dhagaxa saarayaba dhagaxan uu ku taagan yahay wuu la wareegaya intuu qaadu haddana wareejinaya xagguu dhigaya waa dhagaxii buu saaraya haddana wuu wareejinaya marka ay wareegayaan baa waxay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiic lcaliim racdaasi ku ducaysanayaan maana halkaasaa marka waxa weeye dhismihii nebi ibraahim uu kacbada dhisay wataa waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt waxaa laga fahmay bay marka leeyihiin ibraahiim asaaska beytka ha kor yeelee laakiin qawaacid waxaa la yidhahdaa shay markiisii hore salkiisu uu sii jiray oo asaaskiisi sii jiray lama dhihin asaaskiibuu ka soo bilaabay asaaskii oo dhisan unbuu kor yeelay soo ma waxaa laga fahmay bay leeyihiin in nebi ibraahim looga horreeyey dhismaha kacbada qaar waxay leeyihin malaa'ig baa uga horraysay qaar waxay leeyihin nebi aadan baa uga horreeyey qaar yani waxa weye qaarba waxbay sheegayaan laakiin dhismaha la hubo waa dhismihii nebi aadam nebi ibraahim calayhi salaam dhismaha wey waxaa ka dambaysay quraysh baa dhistay quraysh baa iyaduna wakhtigii nebiga sal alay waslam bicadiisa wax yar ka hor ayuu intuu dumay bay dhistay nabiguna sal lay slam ayagu markay dhisayeen dhismihii nebi ibraahim uu kacbada ku istaajiyey way gaadhsiin kari waayeen xalaal waxay hayeen oo dhan intay isu gaayeen xoolihii xalaasha intay isu wada geeyeen bay dhammaystiri kari weyday kacbada inay ku istaajiyaan asaaskii iyo salkii nebi ibraahim uu ku istaajiyey qayb ka mid ay marka ka tageen nabiguna wuxuu yidhi sal lay wasalam haddaana ka cabsanaynin inay quraysh ay gadoodo oo yidhaahdaan maxamed isagaa magacaraadiisa oo meeshaa fitna haddaana ka cabsanayni intaan dumiyo yaan kacbada waxaan ku istaajin lahaa aasaaskii ay ku taagnayd nebi ibraahim uu ku istaajiyey calayhi salaam yani waa dhammaystiri lahaa wey macana laakiin waxaan ka cabsanayaa kaxoogaa kacdoon inuu ka yimaado saasuu nabigu ku dhaafay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dib u dhisay cabdullaahi ibnu zubayr markuu nebigu dhintay kadib cabdullaahi ibnu zubayr baa dhisay markaasuu wuxuu ku istaajiyey aasaaskii nebi ibraahim laba iridoodna wuu u sameeyey mid laga galo iyo mid laga baxo iridda kor u taaganna hoos buu u dhigay waa intaba nebigaa sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh sidii nebigu uu rabay markuu u dhisay cabdullaahi ibnu zubayr reer bani umaya markay kacbada dib u qabsadeen xajaaj ibnu yuusuf baa dumiyey markaasaa wuxuu yidhi taldiiqaadkii iyo wasakhdii ina zubayr waxba ugama baahnin bur intuu kacbadii dumiyey halkiibuu ku celiyey dhismihii quraysheed ee kala dhimanaabuu dib ugu celiyey alimaamu maalik caleyh raxmatullah ayaa waxaa la weydiiyey ooy weydiiyeen haaruun rashiid iyo aabihii iyo kacbada dib ma u duminaa markay ogaadeen xadiiska nebiga ka sugan dib ma u duminaayo aasaaskii ibraahim dib ma ugu celinaa wuxuu yidhi imaamu maalik caleyh raxmatullah waxaan ka cabsanayaa kacbadu inay noqoto meel ay madaxdu ku ciyaarto kii yimaadaba uu wax ka bedelee sideeda u daaya buhi sidiibay ilaahay maanta ku taagantay saas man sidiibay ku taagantay macnaha waxaa ka soo wareegay kun iyo saddex boqol iyo ziyaada ka soo wareegtay dhismihii isagaabay ku taagantay waxba lagama bedelin saas man ayb marka asaaska wadkur xus id waqti yarfacu uu kor yeelayay ibraahiimu ibraahim markuu kor yeelayay alqawaacida asaasyada markuu kor yeelayay min albeyti oo beytka kacbada asaasyadeeda markuu kor u qaadayey wa ismaaciilu iyo ismaaciil qaa'ilayni iyagoo odhanaya rabbanaa rabbiga now taqabal aqbal minaa xagga naga naga aqbal inaka adigu anta adigu asamiicu midkii maqal badan baa tahay alcaliimu ee cilmi badan ilaahu naga aqbal cibaadadan waxay leeyihiin nebi ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ayagoo camal weyn ku jiro kacbo ilaahay dhisaya bay haddana ka cabsanayan in laga aqbali waayo soo ma waa sida ruuxa muminka isagoo camal muhim haya buu haddana waxaa ku jirta talo ma laga aqbali doonaa wladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun waxay bixinayaan bay bixinayaan ayagoo qalbigoodu cabsanayo muxuu ka cabsanaya in laga aqbali waayo in laga aqbali waayo ka cabsanayaan macnaha rabbanaa rabbiganaw bay leeyihiin rabbiganaw wajcalnaa naga yeeli muslimayni laba hogaansanayaal ah laka adiga kuu hogaansan annaw naga yeel wa min duriyatina caruurtanada xaggoodana ummatan ilaahu ummad ka yeel ummadaasoo muslimatan hogaansan laka adiga kuu hogaansan wa arinaa allowna tus yani ummadda hoggaansan waa intii nebi ibraahim iyo ismaaciil ka dhashay ee hanuunsan ee jidkii saxda ee tawxiidka haya intaasoo dhan baa soo gelaysa wa arinaa allowna tus bay dhaheen manaasikana amaakinta iyo meelihii aanu ku cibaadaysan lahayn amaakinta manaasigtu waa jamcu mansag mansagana waxa la yidhahda waa meesha lagu cibaadaysto ama waa cibaadada lafteeda cibaadadanadi iyo qaabkaan ku caabudi lahayn iyo meeshaan kugu cibaadaysan lahayn allowna barowna tus marka waxa weeyaan waa meelaha acmaasha xajka iyo cumrada lagu guto halkan kacbaa la yidhaahdaa saa ugu dawaafa halkan maqaamu ibraahim baa la yidhahdaa laba ragcadood ku tukada halkan kadaata safiya marwo dhexdooda orda oo socda yani minaa meesha la yidhaahdaayo habeenna barya musdalifaa la yidhaahdaayo habeen jooga carafaa la yidhaahdaayo maalin taagnaada yani arinaa manaasikana waa meelihii acmaasha xajka lagu gudan lahaa allowna tus wey manaa saas weyaan wa arinaa allowna tus manaasikana meelihii aanu ku cibaadaysan lahayn na tus wa tub calaynaa allow naga toobad aqbal inaka adigu anta adigu atawaabu midka toobad aqbalka badan baa tahay alraxiimu ee naxariista badan rabbanaa rabbiga now ducadoodi baa wali socota wabcat allow dir fiihim dhexdooda ummaddaa dhexdeeda waxaad dirtaa rasuulan rasuul rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid a ka dhashay iyaga yatluu rasuulkaasoo akhrinaya calayhim dushooda aayaatika aayadahaaga ku akhrinaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabkii baraya oo waalxikmata iyo sunnada oo wayusakiihim dahiraya hoos qalbiga iyo xubnahaba ka dahiraya innaka adigu anta adigu alcasiizu baa tahay midka qaalibka alxakiimu ee falsan ayaad rabbi u tahay ducadii nabi ibraahim wey alayhi salaam ducadani waxay waafaqday ilaahay qadarkiisii hore oo waxay noqotay nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo ummadiisa rabbanaa wabcat fiihim rasuula minhum ducadaasi nebi maxamed bay noqotay salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey rasuulka ilaahay soo saaray ee iyaga ka midka ah ilan ibraahim caruurtiisii wey nebi ismaaciil buu nebigu ku abtirsadaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka carab oo uu ka mid yahay oo uu ka dhashay ama ummadda oo dhan oo uu jinsigooda iyo bashar u yahay buu ilahay ka soo saaray subxana wa tacala marka ducadaas taas weeye saas daraaddeed baa xadiis sugan nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam arrinkaaga maxaa ugu horreeyey baa la nebiga wuxuu nebigu yihi sal lla lay wasalam dacwatu abi ibraahiima baryadii aabbahay ibraahim wa bishaaratu ciisa b iyo nebi ciise bishaaradii uu igu bishaareeyey dadka ugu bishaareeyey inaan imaanayo yani waa tii kusoo aroortay fii suurati saf somaa wmubashira birasuulin yaأtii min bacdi ismuhu axmed magaca nabiga sal lay waslam isagaa u sheegay reer bani israa'iil marka bishaaradii nebi ciise uu dadka ugu bishaareeyey imaanshahayga iyo hooyaday oo ku riyootay iftiin iyo nuur intuu ka soo baxay ilaa shaam daaraheedu ilaa ciraaq yani waxa weeyaan ay la iftay daaruhu ay la ifeen taasina waxay ahayd ayadana hooyadii nebigu sal lay waslam intaysan dhalin bay ku riyootay riyadaa ku riyootay saas wey macnaha marka ummadda noocan iyo rasuulkan la sheegayaayo waa nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu caleyh iyo ummadiisa wey macnaha rabbanaa rabbiga now wabcad saar fii oo bixi dir fiihim dhexdooda rasuulan rasuul dir rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid a yatluu oo akhrinaya calayhim dushooda aayaatika aayadaha ku akhrinaya oo aayadaha qur'aankeed oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka baraya muhimadii nebigu wataa salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu ummadda kitaabka baro qur-aanka baro waalxikmata iyo sunnada waa axaadiista nebiga sal lay waslam ayuu baraya bariddu waa muhimadda ducadow dacwadu mar haddaysan barid iyo wax isbarid ku jirin dacwo maaha yani wuu sheekayn wayuzakiihim wuxuu dahirayaa yani wayuzakiihim wuu dahirayaa oo ummadaasuu nadiifinaya shirkiga nifaaqa akhlaaqda xun mabaadida xunxun buu ka dahiraya nijaasta iyo wasakhdana waa ka dahiraya wayuzakiihim inaka adigu allow anta adigu alcasiizu midka qaalibkaa tahay alxakiimu ee falsana waman yarqabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsahu diinta ibrahim maxay noqotay marka tawxiid sooma iyo kacbo iyo ilahay keligiioo la caabudo waman yarqabu yaa nacaya can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa necbaysanaya ilaa man ciddii mooyaane safiha jaahil noqotay nafsahu naftiisa ka jaahila mooye ninaan naftiis iyo maslaxadeeda aqoonin mooye ma nin kale diinta ibraahim nici walaqad istafaynaahu xaqiiqiya waan dooranay ibraahim fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan dooranay dooran u ahaa ilaahay doortay wa inahu isaguna fi laakhirati aakhara dhexdeeda la min asaalixiina kuwa weyn wanaagsan buu ka mid yahay id waqti ayuu macnaha waxa weeye alla doortay id waqti baanu dooranay qaala uu yidhi lahu ibraahim rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim isdhib hogaansan ibraahimow qaala markaasaa wuxuu yidhi aslamtu waan hogaansamay lirabbi alcaalamiina uunka rabbigood baan u hogaansamay saasuu iclaamiyey marka diinta noocaas kacbadaa loo dhisay tawxiid lagu dhisay shirki la-aan lagu dhisay ilaahay keligiioo lagu xidhmo lagu saleeyey diintaasaa diintii nebi ibraahim yahuuday dad maadaama idinka waad garab marteen diintii nebi ibraahim diinta nebi ibraahimna waxaa naca ruux uun safiih ah caqli iyo garasho aan lahayn naftiisa dulmiyey oo jaahilka oo maslaxadiisa aan aqoonin safiha bimacnaa jahila wey jaahilow naftiisa jaahilka maslaxadeeda mar hadduusan garanayn waa jaahil ama mehe safiha bimacnaa alama naftiisa dulmiyey oo maamul xumada iyo qaabku u maamulayo naftiisa ku dulmiyey ruuxa unbaa diintii nebi ibraahim ee tawxiidka ku salaysnayd kaa unbaa naca saas wey macna taas macnaheedu waxa wey waanu dooranay buu rabbi leeyahay adduunka dhexdiisaan ku dooranay ibraahim aakharana dadka wan wanaagsan buu ka mid yahay marka yahuudina ma ahayn nasraanina ma ahayn maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walakin kana xaniifan muslima wamaa kana min almushrikiin muslim buu ahaa hogaansana oo ilaahay yaqaano rabbi keligii caabuda yahuudina ma ahayn nasraanina ma ahayn ma raacsanidin weeye jidkii nebi ibraahim abtirka aad ku abtirsanaysaan iyo sheegaadkaa sheeganaysaanna waxba kama jira wey macana waxay ahayd doorashada ilaahay uu doortay markii uu lagu rabbi ku yidhi ibraahim baa lala hadlaya ibraahimow isdhiibo hogaansan markaasaa wuxuu yidhi waxaan u hogaansamay uunka rabbigii rabbigii uunkanoo dhan iska lahaa baan u hogaansamay qalbigayga isagaan u hogaamiyey xubnahaygiiyo jidhkaygana isagaan u hogaamiyey noloshaydana isagaan u hogaamiyey sidaasuu nabilahi ibraahim calayhi salaam uu yidhi markaaseed markii ilahay doortay subxana wa tacala waman yarqabu yaa nacaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisii yaa nacay yaa nacaya oo yani waxa weeyaan necbaysanaya ilaa man cid mooye safiha jaahil noqotay nafsahu naftiisa ka jaahil noqotay mooye maslaxada naftiisa aan garanaynin mooye ama meehe naftiisa dulmiyey oo qaab dhaqankaa xun iyo maamul xumadaa naftiisa ku dulmiyey walaqad istafaynahu xadiiqe waqiiqa waanu dooranay ibraahim fi dunya adduunyada dhexeedaan dooranay wainahu isaguna fi laakhirati aakhara dhexeeda la min asaalixiina kuwa wan wanaagsan buu ka mid yahy aakharana addoomada wan wanaagsan buu ka mid yahy wawasaa biha ibraahimu banihi wayacquubu ya baniya kelimadaa marka nebi ibraahim uu macnaha waxa weeye mabda'a iyo caqiidada u ahayd oo ahayd aslamtu lirabbi alcaalamiin allah keligii baan u hogaansanay sana ma rumaysnin cid kalena ma raacsani cid kalena ma caabudayo cid kalena wax ma weydiisanayo alla keligii baan ku xidhnahay arrintaasi ayaa waxay ahayd mabda'a la kala dhaxlay yaa kala dhaxlay caruurtii aadam caruurtii ibraahim baa kala dhaxshay wawasaa wuu dardaarmay bihaa odhaahda iyada wawasaa wuu dardaarmay bihaa kelimadaa weedhaa iyadaa yani weedhaa iyadaa oo ah aslamtu lirabbi alcaalamiin tawxiidkaas ayuu dardaarmay ibraahimu ibraahim baniihi wiilashiisu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna isaguna wuu dardaarmay isaguna wiilashiisu u dardaarmay qaa'ilan isaga oo leh yacquub baa odhanaya yaa baniya wiilashaydiyow ina allaha alla isdafa waa doortay lakum idinka addiina diinkiibuu idiin doortay tawxiidkiibuu ilaahay idiin doortay ee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna hoggaansanayaal atiin mooye idinkoo hogaansanoo ilaahay keligii u hogaansan mooye si kale ha ku dhimanina saas way macnaha kelimadaa ah ilaahay keligii un baan caabudayaa ibraahim wuu dardaarmay wiilashiisu u dardaarmay yay ahaayeen wiilashiisu wuxuu u dardaarmay nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq buu dardaarmay iyo haddii la yidhaahdo yacquubna wuu soo gaadhay laanna ibnu kaiir iyo waxay rajaxayaan yacquub inuu dhashay nebi ismaaciil nebi ibraahim oo nool oo soo gaadhay ayay rajaxayaan qaarkood macnaha marka nebi ibraahim wiilashiisii wuu dardaarmay yacquubna isaguna wuu dardaarmay oo wiilashiisii wuu dardaarmay wiilasha yacquubna yay ahaayeen yani waxay ahaayeen yuusuf buu aha soo ma isxaaq iyo ismaaciil ibraahim baa dhalay isxaaqna wuxuu dhalay yacquub buu dhalay yacquubna wuxuu dhalay yuusuf iyo walaalihii buu dhalay wey macana yaa baniya buu kuuhi wiilashaydiiyow ilaahay baa diinkan iyo tawxiidkan idiin doortay oo ummadda inteeda kale idinka dooraye ha dhimanina idinkoo hogaansan mooye ha dhimanina idinkoo hogaansan mooye muxuu ka wadaa macnaha waxaa ku dadaala tawxiidka iyo hogaansanida ruuxu wuxuu ku dadaalo oo ku koro ku barbaaro unbuu ku dhiman sooma dhimashadu iyagu isuma hayaan laakiin macnaheedu waxa weeye ku dadaala haddaad ku dadaashaan waadun ku dhimanaysaa shirki iyo gaalnimana iska jira haddii dardaarankii nebi yacquub uusaa ahaa reer bani israa'iilna ay ka soo jeedaan yacquub calayhi salaam ood carruurtii yacquub tihiin idinkuna shirki aad u baxdeen caqiidadiisii iyo mabdigiisiina tawxiid ay ahayd ma jidkiisii baad haysaan marka yahuuday maya ibraahiimna horaa laydinka fogeeyey yacquubna haddaa laydinka fogay yacquubna jidkiisii ma haysaan iyo carruurtiisii marka meel hayjad ah oo cidlo ah baad garaacaysaa wey yahuuday wax aad ku sugantihin iyo meelaad raacsantihin midna ma jirto wawasaa wuu dardaarmay bihaa bihaadu waxay u noqonaysaa weedhi aslamtu lirabbi alcaalamiinana wey macna oo tawxiid ah wawasaa wuu dardaarmay bihaa weedhaas ibraahiimu ibraahim baniihi wiilashiisu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna wuu dardaarmay qaa'ilan xaalo uu yidhi yahay mid yidhi qaa'ilan isaga oo leh yaa baniya wiilashaydiiow ina allaha alla isdafa waa doortay lakum idinka addiina diinka ayuu idin doortay ee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna aatihin kuwa hoggaansanayaal a mooyaane yacni dadaala intaad noosh yihiin sidaa tawxiidka ugu dhibataan way macnaha am amase kuntum waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa goobjooga miyaad haydeen id wakti miyaad goobjooga haydeen xadara ay kusoo xadirtay yacquuba yacquub uu kusoo xadiray almowtu geeridii ay kusoo xadirtay id wakti miyaad goobjooga haydeen qaala uu yidhi libaniihi wiilashiisa markuu ku yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii gadaashayda maxaad caabudi doontaan haddaan dhinto maxaad caabudi doontaan qaaluu markaasa waxay yidhahdeen nacbudu waanu caabudi ilaaha kaad caabudi jirtay midkaad caabudaannu caabudaynaa wa ilaaha aabbaa'ika aabbayaasha midkay caabudaan baanu caabudaynaa ibraahiima ah aabayaashu aabbayaashu waa kuwe ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa aabbayaashaadaa waxay caabudeen waxaad caabudayseen baanu caabudaynaa ilaahan xaal uu yahay macbuud waaxidan oo mid ah wa naxnu walxaal baanu caabudaynaa naxnu annagu muslimuuna aanu nahay kuwo hogaansan lahu isaga u hogaansan nebi yacquub markuu wiilashiisa tawxiid u dardaarmay innagu markaynu dhimanayno carruurteenna xoola un baynu kala dardaaranna sooma xoole heblaha xaggaygaga maqan maraykankana guri baan ku leeyahay soomaaliyana hanti baa iga jirta hebella dayn bay uga qabaayeen xoolaha urursada laakiin war diin ku dhinta oo caqiide ku dhinta oo akhlaaq wanaagsan ku dhinta oo nebi maxamed raaca yaa ilmihiisa u dardaarmay nebi yacquub calayhi salaam markuu u dardaarmay mabdii tawxiidka carruurtiisa buu weliba haddana imtixaanay wuu hubsanahayaa inay arrinkii xambaareen iyo in kala hubsanayo wuxuu yidhi yacni allah wuxuu ku leeyahay ma goobjoog baad ahaydeen yahuuddiinnan hadda murmayow markii nebi yacquub geeridu ku timid markay geeridu kusoo xaadirtay oo wiilashiisa uu ku lahaa maxaad caabudi doontaan gadaashayda bal ii sheega haddaan idinka dhinto oo idinka tago maxaad diin ka dhigan doontaan yaasaad caabudi doontaan markaasaa waxay yidhahdeen waxaanu caabudaynaa adiga iyo aabbayaasha iyo awowyada waxaad caabudi jirteen oo aabbayaashii ah ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq la gelay ibraahim iyo isxaaq oo isxaaqna wuxuu dhalay nebi yacquuba waa aabba toosa soo ma ibraahiimna waa awow oo waa aabbihii labaad laakiin ismaaciil xaggee ka soo galay ismaaciil waa adeer soo ma ismaaciil marka yacquub loo fiiriya adeer buu u yahay adeerkana aabbo waa la dhihi karaa ama waa min baabi takliib saas wey macnaha yacni adeerka aabbo oo kaleeto waa la odhan karaa waa aabbahay waa la dhihi karaa macnaha sidaas weeyaan ayib hal ilaah baanu caabudaynaa badhe ilaahyo badan ma caabudi doonno weliba waanu u hogaansanaanoo isaga un baanu hogaanka u dhiibano jidku noogu talagalay baanu maraynaabay yidhahdeen macnaha marka taasi waa mabdi'ii iyo caqiidadii yacquub iyo carruurtiis wiilashii u dhalay ay ku kala tageen oo u dardaarmay xaggeed ka keenteen marka cusayr ibnullah iyo ilaahay waa saddex iyo balaayo kale in la caabudo war xaggeed kala timaadeen waa waxaan raad lahaynoo daba go-an wey meel aad ka keenteen lama yaqaana wey macana wataa taariikhdii ambiyada iyo rususha iyo awowyada aad ku abtirsataan wataa caqiidadoodii iyo diintoodii iska cade xageed ka keenteen wey wax am amase kuntuma waxaad ahaydeen shuhadaa'a kuwa markhaatiya oo goobjooga miyaad ahaydeen id waqti xadara uu soo xaadiray yacquuba yacquub uu kusoo xaadiray almowtu geerida ay kusoo xaadirtay id waqti miyaad goobjoog ahaydeen qaala uu yidhi libaniihi wiilashiisa markuu ku yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudi doontaan min bacdi aniga gadaashayda haddaan dhinto wey qaalu waxaa dhi nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka midkaad caabudo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayaashaa midkay caabudaan ibraahiima a aabbayaashu iyo waismaaciila u iyo isxaaqa ilaahan xaal uu yahay mid la caabudo waaxidan oo mid ah oon lala wadaagin cibaadada wey wa naxnu annaguna lahu isaga ayaanu muslimuuna hogaansanayaan u nahay isagaanu u hogaansanaanayna tilka midaas warka gabagabadiisu waxa weeye ibraahim baan ku abtirsanaa iyo isxaaq baanu ku abtirsanaa warkaa intaad ka timaadaan aabbahay baa geel lahaa anaa dameere labaa ka fiican soo ma tilka midaasi ummadaha hore ummatun ummad wey ummadaasoo qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad shaqaysateen waa ummad tagtay waxay shaqaysteen unbay leeyihin waxba idinka siin maayaan idinkuna waxaad shaqaysateen unbaad leedihiin waxayd idinku shaqaysateenna ayagu waxba kama gelin walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu waxay ahayen yacmaluuna kuwa sameeyay dembigay galeenna waxba laydinka weydiin maayo idinku dembigaad gasheenna ayaga wax laga weydiin maayo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaw mid dembaabtay mid kale dembiga ka qaadi mayso ruuxna wuxuusan shaqaysanin ma helayo ee intaad ka baxdaan ilmo ibraahim baanu nahay shacbullahi almukhtaar baanu nahay yacquub baanu ku abtirsannaa nasab baanu nahay oo dad walwanaagsan baana warkaa intaad ka baxdaan shaqaysta idinka iyo camalkiinna unbaa idin anficiye waanu ahaan jirtay awooyada labasaa aha warkaasi iska dhaafay waxba idin tari maayo tilka midaasi ummatun ummad weeye ummadaasoo qad khala tagtay tilka macnaha waa la tilmaamaya ibraahim iyo ambiyadii laga soo warramay ummatun ummad weeye oo qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday ummadda maa kasabad waxay shaqaysatay oo camal iyo khayra iyagaa iska leh walakum waxaa idiin sugnaaday idinkana maa kasabtum waxaad shaqaysateen walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kii xaggiisa yacmaluuna ay samaynayeenna waxba laydinka weydiin maayo iyagana kaad samaynaysaan la weydiin maayo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm